wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya aamine maxamed ayaa u sheegtay baarlamanka dalkaasi in dowladda soomaaliya iyo kenya ay ka wada shaqaynayaan in muranka labada wadan ee dhinaca xadka badda ah ay wada hadal ay ku xalliyaan si soomaaliya ay uga laabato dacwad ay hore ugu gudbisay maxkamadda caalamiga dhinaca kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay inaysan ka noqonaynin dacwadda ka dhanka ah kenya laakiin uu furan yahay wada hadal ay la gasho dal kasta oo deris la ah ama ay arrini kala dhexayso maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine moxamed ayaa baarlamaanka kenya u sheegtay in dowladda soomaaliya ay ogolaatay in dhexdhexaadin laga galo muranka badda ee kala dhexeeya kenya dhexdhexaadintaas oo ka baxsan dacwadda ay soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay taasoo bilaabaysa dhegaysiga dacwadda soomaaliya saddexi tobanka bishan julaay ee aanu ku jirno misaamina waxay sheegtay inay ka heleen dowladda federaalk ee soomaaliya sida hadalka u dhigtay ballanqaad muujinaya inay diyaar u tahay inay ka noqoto dacwadda ka dhanka ah kenya ee dhinaca muranka badda la xiriirta laakiin war qoraala oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in soomaaliya aysan ka noqonayn dacwaddaasi laakiin ay u furan tahay wadahadal kasta oo ay la gasho dal derisla ah war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu yidhi dowladda soomaaliya waxay kala caddaynaysaa arrintan iyadoo ku celcelinaysa siday uga go'an tahay sii wadista dacwadda ka dhanka ah kenya ee ay u gudbisay maxkamadda qaramada midoobay ee haig haddaba maxaa ka jiri kara hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ah in dowladda federaalk ee soomaaliya ay muujisay ballanqaad ah inay ka harayso dacwadda kenya mar haddii ay dowladda soomaaliyana beeninayso waxaa su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha maraykanka afrika iyo soomaaliya saddex qolaha meesha ku jira sidaan ka warramo midi waa dhanka so dowladda soomaalida midna waa maxkamaddii midna waa wasiirka arrimaha dibadda hadalka la yidhi waxay kasii daysay baarlamaankeeda xaqiiqdu waxay tahay maadaama dacwadda soomaalidu lahayd haddaanay la noqon warkaas wixii wasiirka arrimaha dibadda soo daayaa waa un wada hadal iyo wada xaajood marka waxaad moodaa inay leedahay ay bixinayso calaamad ah soomaalida la noqonaysa warkaa meel ay ka keentayna ma garan karno mar haddii soomaalidii inta sii daysay press statement ama bayaan ay sii daysay ay leedahay annagu arrintaa kuma jirno waxaan qiyaasi karaa oo keliya inay tahay wada xaajood ay hadda furayso soomaaliya ayaa horey u weydiisatay maxkamadda caalamiga ee haig inay go-aan ka gaarto dacwadda soomaaliya iyo kenya waxayna sheegtay in kenya ay ku xadgudubtay xuduudbadeedka soomaaliya sagaalka qaadi ee maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay ayaa eegaya dacwaddan soomaaliya ay u gudbisay qaramada midoobay waxaana lagu wadaa in dhegaysigeeda uu bilowdo saddexiyo tobanka bishan aynu ku jirno ee julaay sida uu ii sheegay mid ka mida saraakiisha soomaaliya ee ku howlan dacwaddan oo magaciisa ka gaabsaday haddaba dacwaddan maxay soomaaliya doonaysaa dhinaca kalena kenya maxay ku doonaysaa wadahadalkan waxaa su-aashaasi weydiiyey haykel keenadiid oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka soomaaliya waxay doonaysaa in xaliinta xuduudda badda ay la wadaagto kenya in loo fiiriyo dhulka ku dhow lagana simo xadka dhulka taasoo sheegaysa xariiqi faljeertaan mise loo yaqaano diagonal halka kenya ay doonayso in la sameeyo xariiqin beer oo horizontal ah oo kala barta badda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya si ay gacanta ugu dhigto dhul badda ah oo dharkiisu gaarayo boqol kilomitr oo wareeg ah dhulkaasoo la sheegayo inay inuu qani ku yahay gaaska iyo saliidda soomaaliya way sheegtay runtii arrintan dacwad bay tagtay taasoo dowladda soomaaliya ku kaliftay in dacwad ay ka geyso maxkamadaha adduunka si arrintan go-aan looga gaaro haddii ay soomaaliya ku guulaysato dacwaddan kenya waxay ku weyn doontaa dhul saddex xagal ah oo badweynta indiya ka tirsan oo ay macdan badani ku jirto gaar ahaan ilaa iyo toddoba lakab oo ay qandaraas ku siisay shirikado ka baara shidaalka xeebaha dalka kenya soomaaliyana waxay u tahay guul ay ku soo ceshatay dhul ay sheeganayso in kenya ay kaga xadgudubtay dacwadda soomaaliya iyo murankan soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya dhinaca badda ah ee muddada soo jiitamayey ayaa ka hor istaagay maalgashadayaal dhinaca shidaalka ah inay sii wadaan baarista shidaal maadaama madmadow dhinaca sharciga iyo lahaanshaha uu soo baxay kenya ayaase dhowaan soo bandhigtay ilaa iyo sideed lakabdhuleed oo ay qandaraasyo ku bixinayso si shidaalka looga baaro mid ka mid ah lakabyadaasi ayaana ku yaala dhulka ay soomaaliya sheeganayso ee badweynta indiya muranka labada dowladood ee dhinaca badda ayaa soo baxay markii kenya ay heshiis safgarad ah la gashay soomaaliya bishii abril toddobadeedii sanadkii labada kun iyo sagaalkii xilliga oo ay ka jirtay dowladda kumeelgaara soomaaliya hase yeeshee heshiiskaasi ayaa u xadiday baarlamaanka soomaaliya warbixintaasna waxaa diyaariyay oo soo jeedinayey maxamed colaad xasan